haatanna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub dhinacayo waddanka talyaaniga haddii aynu ku horreyno kulammada dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ahaa saddex iyo labaatankii bishan waxaa dheelay naadiga roma iyo gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga yudanese waxayna kaga adkaatay saddex gooli gool saddexda gool naadiga roma waxaa u kala dheliyey stephen elshraawi oo laba gool u dheliyey halka eden zekon oo goolka koowaad uu ku firay diego berroti ayaa gool rigooraha ka khasariyay daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad naadiga roma ha yeeshee la daqiiqadii sagaashanaad waxaa kooxda kubadda cagta yudanese la timid goolka madiga ay dhalisay ciyaartan waxay ku dhammaatay saddex gooli gool naadiga sbal laba kun saddex iyo toban waxa ay la ciyaartay naadiga s s c napoli waxaana loogu awood sheegtay saddex gool iyo laba gool oo naadiga napoli ay ku badisay yuventus waxa ay dubatay oo ay ku barbartay naadiga torino ay kaga adkaatay afar gooli waxba ciiriyaan baolo dibala ayaa mar kale wacdar ka dhigay kulankaasi torino ay la dheeleen waxaana afartaasi gool laba ka mid a uu ahaa ninkii dhaliyey ayeeshee shalay oo axad ahayd ayaa naadiga ay sii milan guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga zambadori ay u safartay laba gool waxba ayaana naadiga milan afka ciidda loo daray duvan zabata iyo ricardo alvares ayaa labada gool naadiga kubadda cagta zambadoria u dhaliyey kaleri waxa ay laba gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga kieva verona naadiga bonaventona waxay u socdaashay naadiga croton laba gooli waxba ayaa afka ciidda loo daray lazio ayaa guul qurux badan ka gaartay naadiga hellas verona ay martiu ahayd waxaanay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba interna gooli waxba guul dirkhi ayay ka gaartay naadiga genowa xiriyaan danilo diambrosi ayaa daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad goolka keliga ee naadiga kubadda cagta inter ee dhalisay islamar ahaantaasina goolkii ciyaartaasoo idin la iska dhaliyey u dhaliyey hayeeshee markaa kadib naadiga genowa waxaa roose ka qaatay laba ciyaartoy oo ka dhigtay inay ku dhammaystaan sagaal ciyaaryahan saswala iyo bolonyo kulmeyna gool iyo waxba naadiga saswala ayaa afka ciid loo daray fiorentina waxa ay gool iyo gool bareeja la gashay naadiga atlana horyaalka naadiga s s c napoli ayaa farqiga goolasha ku hogaaminaysa oo lix kulan oo ciyaartay iska leh siddeed iyo toban dhibcood waxaase dhinaca dhibcaha ay isaga mid yihiin naadiga yuventus oo iyaduna lix kulan oo ciyaartay iska leh siddeed iyo toban dhibcood inter ayaa iska leh lix iyo toban dhibcood laziona saddex iyo toban dhibcood ay iska leedahay romana laba iyo toban dhibcood ay iska leedahay ac milan oo kaalinta lixaad fadhisan waxay iska leedahay laba iyo toban dhibcood naadiga west ham united waxa ay laba gool iyo saddex guuldar kala kulantay naadiga tottenham hotspur banley iyo harrisfield town wax goola la iska meydhalin xeertooda ebri eber ay ku kala dhamaysteen everton laba gooli gool waxay kaga adkaatay naadiga f c barnmouth yeeshee naadiga manchester city ay ku barbartay naadiga crystal palace waxaana kaga adkaatay shan gooli waxba southampton iyo manchester united gooli waxba naadiga manchester united ayaa ku awood roonaatay ciiryahan romelo locaku ee daqiiqdii labaatanaad goolka u dhaliyay naadiga manchester united stark cityna waxa ay guuldaro afar gooli waxba kala kulantay naadiga chelsea swan city oo ay martigelisay naadiga watfordna waxaa lagu awood roonaaday laba gooli gool leicester city iyo liverpool oo wada dheelana saddex gooli laba gool naadiga liverpool ayaa ku awood roonaatay sidoo kale waxaa dhegeystayaal maanta dhici doona arsenal waxay martigelin doontaa naadiga west bromwich albion brighton and have albion waxa ay gool waxba shalay kaga adkaatay naadiga newcastle united horyaalka manchester city iyo manchester united ayaa wada hogaaminaya min lix iyo toban dhibcood iska leh min lix kulan oo ay ciyaareen chelsea waxay leedahay saddex iyo toban dhibcood tottenhamna kow iyo toban dhibcood liverpoolna dhibcaynta la mid ah ayay iska leedahay watford ayaa sidoo kale kow iyo toban dhibcood iska leh dhinacyo dalkaasi spain haddii aynu aadnana waxaa kooxuhu ay isku arkeen toddobaadkan naadiga kubadda cagta ee atletico madrid waxa ay laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga sevilla alavas iyo real madrid ooda kulmeyna laba gooli gool naadiga real madrid ayaa ku awood roonaatay atletico bilbao iyo malakha saddex gool iyo saddex gool ay isla dhaaf waayeen barcelona iyo khironana saddex gool waxba naadiga barcelona ayaa ku awood roonaatay sbanyol afar gool iyo gool waxa ay datay naadiga deportivo la koranya khitafe waxaa afar gool waxba kaga adkaatay naadiga valerial eber iyo seltavigo afar gool waxba naadiga seltavigo ayaa ku awood roonaatay las balmas waxa ay martigeliseen naadiga leganes laba gool waxba naadiga las balmas ayaa afka ciidda loo daray real associatedna waxa ay guuldaro kala kulanto ay martigelisay weliba naadiga valencia maanta real batis waxay la dheli doontaa naadiga levente horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa oo lix kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay siddeed iyo toban dhibcood atletico madrid ayaa afar toban dhibcood iska leh sevilla saddex iyo toban dhibcood valenciana laba iyo toban dhibcood real madrid oo shanaad joogtana kow iyo toban dhibcood ayay iska leedahay dhinaca dalka faransiiska haddii aynu jalaxnana naadiga b s g ayaa taaka loo dhigay waxaana ay goola la-aan bareejaha la gashay naadiga montbler lille iyo monaco oo dheelena waxa ay afar gooli waxba ku awadraatay naadiga monaco naadiga niisna waxa ay bareejo laba laba la gashay naadiga hungris waxaa sidoo kale metsi trois oo wada kulmeyna gooli waxba naadiga mets afka ciido loo daray lyon waxa ay bareejo saddex iyo saddex la gashay naadiga dion waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga b s g oo toddoba kulan oo iska xirtay sagaal toban dhibc iskale monaco waxay leedahay sideed toban dhibcood boqdo shan iyo toban dhibc iska leedahay st etian afar iyo toban dhibc iska leedahay dhegeystayaal dhinacayo jarmalka haddii aynu jaleexnana waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta bayan munich ayaa laba gool iyo laba gool la gashay naadiga wolfsburg hovenham iyo shalka oo fourna laba gool iyo waxba naadiga hovenham ayaa ku wadroonatay menz oo five waxa ay gool iyo waxba dirtay naadiga herth barlin naadiga stuttgart iyo augsburgna goola la-aan baraja ay isla laafawaayeen vader bremen iyo vrebergna barbaro goola la-aan ayay ku kala baxeen brusia dudman ayaase ku tumatay naadiga brusia monshon gladbach lix gool iyo gool ayayna kaga adkaatay brusia dudman ayaa hogaaminaysa horyaalka oo lix toban dhibcood iskale lix kulan ciyaartay hovenham ay afar toban dhibcood iskale bayan munich saddex toban dhibcood iska leedahay hanover sagaashan iyo lixna waxay leedahay labiyo toban dhibcood beri kulma ka tirsan Champions League ayaa sidoo kale la leeli doona haddana kulmada beri la ciyaari doona idin dulmar waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Sevilla iyo Maribor ayaa kulmi doona Spartak Moscow iyo Liverpool ayaa kulan kale oo xiiso badan Manchester City waxay la leeli doontaa naadiga Shakhtar Donetsk SSC Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale kulmada beri dhici doona ka mid ah Besiktas waxay la leeli doontaa naadiga Razan Sport Leipzig naadiga Monaco waxay la leeli doontaa FC Porto naadiga kubadda cagta Apoel waxay la leeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur brusia dudman iyo real madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo dhegeystayaal xubinta cayaaran halkaas aynoo joogto
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo weliba xubintii ciyaaraha